Waxaa si weyn suuqyada magaalada Jowhar looga dareemayaa u diyaargarowga bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoo suuqa laga dheehanayo mashquul badan. Haddaba ganacsatada ku dhaqa magaalada Jowhar ee iibisa raashinka khutul daruuriga ah ayaa waxay Radio Isnaa kaga warbixiyeen sida ay ugu diyaargaroobeen bisha barakeysan ee Ramadaan.
si wacanoo lagu diyaargarooba laakiin inkastoo dadkii masaakiinta ah oo dadkii dibadaha soo caawin jiray oo ayaga coronavirus la shaqaysala xoogo macnaha mataqaanaa waa gaabisaa jiro maciishadani xoogo kor u socdaa jira sida saliidoo kaleete iyo maxaan ku yidhahdaa baastadoo kaleete baastooyinka horta xamar waaba laga leeyahay inta kale xoogo iska xoogo bariiskoo kaleete adiga kor u socdaa jiro xoogo sidii hore waxbaa ku darsamay dhanka kale ganacsatada iibisa alaabta maacuunta ayaa iyagana dhankooda sheegay diyaargarowga ku aadan bisha barakeysan ee ramadaan waxaa u dhexeeya marka hore oo caadi waa macmuun iska caadi aa la gadaa laakiin hadda markii oo ramadaanka aadaa lagu soo diyaargaroobay garaafaday cabitaanku way kala duwan yihiin noocyadaas qaar waa soddon doolar qaar labaatan shan qaar toman shan waxba siyayiin
waxaan soo dhaweynaynaa bishii ramadaan aad iyo aad ayaan ugu qanacsannahay waanu ku faraxsannahay maxaa yeelay bishaaniyatay wax badan ayaan sugnaay suuqa gobolka shabeellada dhexe ee degmada degmada jowharne aad ayuu isku sii bedelayaa ganacsigiioo soo kordhaayo maashaalla aadaa loogu dabaaldegooyaa ina ramadaanka la sooma hadduu ilaa yira aad iyo aad maashaallah suuqa sida hore wuu iska bedelay wuu socdaa hadda dhaqdhaqaaqiisa aada u wanaagsan yahay maashaallah dadkii ramadaanka waa soo dhaweeyanoo maacuun waa gatooyin marka waa la gadanayaa maashaallah waa waa la rabaa inaa insha allah la soomo waa loo diyaargaloowaya maashaallah tabaarka aad iyo aad aa loogu diyaargaroobaya maashaallah dhaqdhaqaaqa suuqa u jeedaan ramadaanka qaabka loo soo dhaweyn lahay ayaa lagu sii wajahayahay cumri dheer iyo cibaado suuban allah nagu gaarsiiyo cumri cumriyaa ka dhimanaya laakiin insha allah suuqa u jeeda hadda qaabkiisa ramadaan waa loo diyaargaroobaya aad iyo aadaan aad iyo aad aa ugu diyaargaroobeyna ramadaanka farqa aad iyo aad weyn aa ugu dhexeeya waa hadde ramadaanka hore iyo ramadaankan isku mid maahan maasha allah midkaan hadda dadka aad iyo aad ay ugu fircoonsan yihiin dadkan waxaa u malaysaa inay ramadaanka dhalarayaan iyada uu fooda inagu soo hayo bisha barakeysan ee ramadaan ayaa waxaa sare ukac laga dareemayaa raashinka qutul daruuriga ah taasoo dhibaato ay kala kulmayaan dadka danta yar ee aan awoodin inay iibsadaan raashinkaasi